faafinta xasiloonida dugsiga labada kun sideed iyo tobanka sidee ayaad saameyn u samayn kartaa ma og tahay in waxyar oo aad qabato ay leedahay saameyn weyn marna ma ku fakartay sidaan dhammaanteen u samayn lahayn saameyn maanta labaatan iyo labada sideedda labada kun sideed iyo tobanka baanta energy arena waxaa lagu baahinayaa markii sideed iyo labaatanaad xasiloonida dugsiga sanadkan waxa uu mowduucu yahay saameynta wanaagsan iyo sida waxyar loo sameeyo ay u yeelan karto saameyn weyn qaababka saameynta wanaagsan way badan yihiin habka ugu badan ee dugsi kasta uu isticmaalo waa guddiga ardayda kaas oo ku kooban dugsiga dhexdiisa inta badan dugsiyada hoose waxa ay leeyihiin arday arday ku mataanaysan kaas oo ka caawiya ardayga cusub laqabsiga dugsiga sida kalena waxa uu noqdaa tusaale lagu daydo dugsiga dhexe waxa ay leeyihiin arday caawiyaal ah kuwaas oo ay shaqadoodu ay tahay in ay hagaajiyaan laqabsiga ardayga ee dugsigan cusub iyo xiise gelintiisa dhammaan ardayda ma rabaan in ay howshaas weyn saameeyaan sidaas oo ay tahay dhammaan shaqaalaha dugsiga iyo ardayda waxyar oo ay sameeyaan ayaa leh saameyn wanaagsan oo weyn sida dhoolacadaynta ama salaanta maalin walba ah waa wax wanaagsan markaas ma jirayso arbushaad dhammaan saaxiibo ayaa la noqonayaa taas oo aada uga wanaagsan xaaladda dugsiga sida kale dhinaca baraha bulshada waxaa lagu faafin karaa fikrado wanaagsan oo sameyn oo saameyn wanaagsan leh waxaad dhiiban kartaa aragtidaada dhammaan arrimahan waxay saameyn ku leeyihiin nolol maalmeedka wax ka muhiimsan ma jirto haddaba aynu bilowno saameyn wanaagsan ama aynu dhoola caddayno waxqabadkaagu waa muhiim adigu saameyn ayaad leedahay dhoola caddayntu waa caawin